asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib yaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadii hadalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u diris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo taariikhda ay ku beegan tahay kuwada bish saddexaad maad laba kun laba iyo labaatan waana talaado arbaca ayaa soo gelaysaa qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijkan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobleh ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay hay-adaha ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uuna markaa faray in ay xoojiyaan dardargelin ay ku sameeyaan howlgallada ka dhanka al-shabaab waan soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa baaq ku aadan wax ka qabashada abaaraha u diray hay-adaha caalamiga ah iyo ganacsada kasoo jeeda maamulka galmudug waan idiin soo gubi doonaa qodobadeena kale waxaa qayb ka ah caawa barnaamijka wareega aad ku dhageysan doontaan xildhibaan hore oo ka mid ahaa golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya cabdiraxmaan xaaji aadan iibi oo markaasi hambalyo horumarisa usii diray ninka qaadanaya kursigiisa oo in muddaaba uu kusoo fadhiyey maadaama uu sanadkan doonayay inuu ka mid noqdo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee kowytobnaad ee soomaaliya hase yeeshee madaxweyne laftagan ayaa daadka qaasiyey waraysa ayna kaga heenaa waxyaabaha markaasi uu ku seegay kursigiisa ama uu ku waayey barnaamijkana caawa aad ku dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa sidoo kale qaybka tii hore ee ciidanka xooga dalka jenaraal daahir aadan in cimaan qashe ayaa cadaalad daro ku tilmaamay tallaabadii maamulka galmudug uu kursigii uu u tartami lahaa ugu dhigay qoondo dumar ah shir jaraa'id uu qabto arrimahaas uu ku faahfaahinayo ayaan sidoo kale idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo aad maqli doontaan wasiirka gaadiidka ee dowlad sahaawada xukuumadda soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta sidoo jira u dhagax dhigay goob lagu talagalay in laga dhigto in markaasi ama in la dhigto gaadiidka ah oo laga dhisayo garoonka diyaaradaha dancadda ee muqdisho madaxweynaha koonfur galbeedna wuxa uu maanta qaabilay wafdi ka socda caqaaramada midoobey waxyaaba ay kawada hadleen ayaa sidoo kale maqli doontaan qodobadaasi waxaa soo koran idiin soo gubi doonaa axmed aaji ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodu innaga istuulaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan istayno oo qudha miyay garasha noo dii
saxibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kale barnaamijka wareega aad degeysanaysaan qodobada aad soo maqasheen ayaanu gudageynaa qodobo kale oo inoo soo socdo oo ay qayb ka tahay waraysi ku saabsan xildhibaan hore cabdiraxmaan xaaji aadan ibi oo markaasi xillo kala duwan kasoo qabtay dowladda federaalka iyo dowladihii ka horreeyaba haatan waxa uu ka mid ahaa ama uu doonayay ka mid noqoshada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka wutubaan bee soomaaliya hase yeeshee sababta aftarkan ayaa qaaday uu waayey kursigiisana musharax kale ayaa markaas ugu cad oo markaas la siiyey waraysi ayaa gordhow maqal doontaa arrintaas ku saabsan oo xildhibaanku aan la yeelnay uu ku faahfaahinayo sabaha kursigiisa uu ku waayey iyo warar kale oo la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaanu ku bilaabaynaa waxaa socda diiwaangelinta musharaxiinta kuraas ka mid a golaha shacabka baarlamaanka ee guutamaad ee magaalada gaalkacyo deegaan doorasho labaad ee maamulka galmudug oo maamulka galmudug guddiga doorashooyinka ku qaabilsan xalay ay soo saareen waxaase kursigaasi ka mid ah doorashooyinka la soo saaray ama kuraasta ay shaaciyeen kursiga hob labaatan oo u tartami lahaa talii hore ee ciidamada xuuga dalka janaraal cidna qarshe oo uu sheegay in kursiga laga dhigan qoonda dumar ah taana wuxuu ku tilmaamay mid cadaalad darro ah tallaabada maamulka galmudug arrintaas uu qaaday wuxuuna madaxweynaha maamulka galmudug ku eedeeyey in arrintan ay ku tahay mid uu si cad u beegsanayo beesha kursiga iska lahayd iyo in markaasi galmudug dhinacyada kale ee kasoo jeedana ay aad ugu xun yihiin beeshiisa ayaa kursiga ku sharaftay hase yeeshee maamulka galmudug ayaa kursiga ka dhigay qoona dumar ah haddaba shir jara u qabtay ayuu arrimahaasi ku faahfaahinayaa taliyii hore ee ciidamada xooga dalka jenaraal daahir aadan cilmi dhaqarshe
waxaan caawi shirkan sharcidu qabanayaa inaa ummadda soomaaliyeed la socodsiiyo xaalad cajiible ay la soo gudboonaatay anigoo ah sareenkaas daahir aadan meydna qarsho soomaalida inteed badan i taqaano waxaan soo qabtay iyo howlahan qarankan u soo qabtay aadna i yaqaano waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed in maamulka galmudug uu ii diiday kursigii reerkayga ugu maamusay ee layirahdo hoob labaatan waxay igu noqotay runtii arrintaas arrin fajaca bay igu noqotay maxaa yeelay nin intaasoo sano u shaqaynahayay qarankiisa hoos u shaqaynahayay bilaa badan lagu abaalmariyey wax muuqda u qabtay in la yidhaahdo ma astaahishid sababta waxa weeye anugu kuma jecli yani in la yidhahdo kursiga ma astaahishid markii anugu kuma jecli marka waxaa isweydiin leh yaa wahay qofka lagu abaalmarinaa ma waxaa la rabaa in la dhiso oo la abaal mariyo oo shaqadii qaranka la siiyo midaan weligii waxba u qaban oo mataqaanaa qaranka inuu la gooyo mooye aan weligiis waxba u qaban ka shaqeeyeen xunux iyo dabiskudir iyo dhuqdhuq aan macnoba lahayn oo mar kasta kala geenaysa kuna dhex abuuraysa shacbiga jifada kursiga iska dhaya shacbiweynaha soomaaliya ma ninkaasaa la abaal marinaya qarankan xaggee loo wadaa xaguu socon doonaa maxaa ku dambayn doona ma laga fakeray ninka saa samaynayo ma ka fakertay war ma aad mas-uul ahayn oo la cadaalad iyo ayna maskaxdaada ku jirin inaba ugays ku jirin waxaan rabaa inaan mar labaad ku soo celiyo madaxtooyada soomaaliya waxaa ku jira video videogaas oo madaxtooyada waxay ku faanaysaa inay soo celiyeen libaaxii afrika waxay rabtaa inay shacbiga soomaaliyeed maskaxdiisa ku gadato oo ina wax fiican ay qabteen oo maxaan ku ihahdaa markaas lasoo doorto waxay ilowsan yihiin laakiin shacbiga soomaaliyeed oo arki doono libaaxa afrika raggii dhaliyey magaca u yeelay sharaf u yeelay ummadda soomaaliyeed dowladda maanta jirta say u qiimaynayso ama dowlad gobol ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto ama federaalka ha noqoto qiimaheedu waxa weeye inayna qiimayn dadkii dalkan usoo halgamay ka soo shaqeeyey sharaf iyo qiimo u keenay waxaan u malaynayaa shacbiga soomaaliyeed badankiisu inay arkeen in maantay ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya ukrain ka dagaalamaya bataliinada ugu horeeya in lagu magacaabo somaali batalion in la yidhahdo somaali batalion war annagaa keennay sharaftaas ee qaybayntaas ummadda soomaaliya usoo hoynay idinka maaha annagaa keennay annagaa u dhalnay ummadda soomaaliya sharaf iyo qaybayn inadaas lagu soo celiyo marka hana inkirnina hana inkirnina marka hadna inkirtaan waxaa abuuraysaan in ciidanka dalka soomaaliya uusan dalkiisa difaacin waxaa abuuraysaan in ummadda soomaaliya dhallinyaradeedu inayna dalka noqon batriotic inaysan noqon wadaniyin inaysan noqon markii qofku markuu u jeedo inuusan mustaqbalba ku lahayn dalka oo cadaaladdarra lagu maamulayo haddee waxay qasab ku tahay inuusan dan ka gelin qaranka soomaaliya uusan u danqan qarankani maxaa ku dhahay maxaa ka helaya ugu danqanaya haddaan xuquuqdayda ka helay waxaan rabaa inaan idhaahdo shacbiga soomaaliyeed aan u sheego maamulka galmudug inuusan ahayn meel nin wadani wax usoo doonto waa markhaati mudoonto nin wadani ah oo qarankan u danqanaya meel wax usoo doonto inaysa marka ka heli maayo ka heli maayo maanta ka helayn inuusan doontaba maaha inuusan doontaba maaha waxaan rabaa inaan shacbi weynaha soomaaliyeed ee daafaha dibaddiisa jooga khaasaan kuwa reer galmudug ee dalka- dalkooda jecel oo ummadooda jecel inay ka fakeraan war dalka iyagu masaasu- masaasaan ku- ku fiirsanaynaa dalka yaga masaasaa rabtaan in lagu ku maamulo masaas inaan horumar ku gaarayn waa xaqiiqa waxaad ka dhaxashaaba waa dagaal iyo colaad le wanaag ka dhex dhimaysaan maamul noocaas ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi rabaa inaa idhaahdo war aniga oo adig wada taqaaniin oo ah aabbiya xoog dalka soomaaliyeed isku aaminsan inaan ahay aabbiya xoog dalka soomaaliyeed kii hore iyo kan hadda jiraba markii saas aniga lai- laila dhaqmo maxaad malanaysaan idinka in laydila dhaqmi doono marka nin kastoo ciidanka xoog dowlad ku jiro sarkaal ama askari ah waa inuu ka fekeraa war waxaan daafacaya resultaadkeedu maxay tahay maxaa ilaalinaya maxaa ku dhimanaya gaajada iyo haraadka iyo dhibaatada aan qabo maxaa u dhimanaya sabab sababtaa u dhimanaya maxay tahay waa inuu qof walba isweydiiyaa oo uusan u dhiman bi- bilaa micno waa inuu micno u dhintaa waa inuu be- micno u luga beelaa waa inuu dareemaa inaynu suurtagelayn saasay wax ku socdaan saas markay wax ku socdaan cidna qarsho keliya lagu samaynayo qof kastaa lagu samaynaya oo dalka u danqanaya oo dalkan difaacaya baa lagu samaynaya suurtagal maaha marka inay aqbashaan waxaa idinka codsan inay ka dhiidhisaan ina aqbalin inayna aqbalin baan idinka dhiidhinaya inayna aqbalin wax noocaas inaan ku sameeyo waxaan rabaa inaan idhaahdo eh, shacbweynaha reer reer galmudug eh, maxaan ku dhaha aan ogahay taariikhiyan inay yihiin shacbi geesiyiina wadaniyina jecel dalkooda waa laydin marna rabaabinahayaa ee marna rabaabinta iska ilaaliya waa laydin luminahayaa ee inina lumiyana ha ogolaanina ha ogolaanina in laydin lumiyo waa in dalkan ugu yeeshaa xisaabtan waa inuu yeeshaa dowladda waa in lala xisaabtamaa madaxweynaha maamul goboleedka waa in lala xisaabtamaa baarlamaanka waa in lala xisaabtamaa wasiirada waa in lala xisaabtamaa mudug xaaladda maanta ka jirta ma aha xaalad acceptable ah ama la aqbali karo dagaalka iyo colaada iyo dhibaatada waana la garan karaa maxaa ugu wacan waayo marka cadaalad daradaasa ugu wacan meel mar haddii cadaalad darada ka jirto horumarna male nabadna male ma jirto absolute nabadna ma jirto horumarna ma jiro laga yaab maayo inuu yimaado marka cadaaladba ma laha waxaan rabaa international community inaan u sheego in maamulka galmudug uusan meesha ku hayn waxa la yidhaha free and fair election ee uu ku hayo nepotism isdabamarin iyo xaqdarro haddaan dib ugu soo laabto eh, waxaa jira eh, maxaan ku rahdaa qabilaad badan oo afar kursi leh oo gabar la siin sharciguna wuxuu leeyahay reerku hadduu saddex kursi iyo wixii ka badanaya gabar baa waajibku ah annagu galmudug laba kursi baan ku leenahay haddii reerihii waaweynaa ee awoodda lahaa ee afar afarta kursi lahaa haddii laga dhaafay gabdhihii annaga sidee bay noo qabataa labada kur- labada gabdho- laba gabdhood lahaa cadaaladdaas xaggey taallaa xa- xaggee ka jirtaa yaa lagu qancin karaa cadaalad noocaas way muuqataa cadaalad darro inay meesha ka jirto way muuqataa gardarro inay meesha ka jirto way muuqataa bahdil inay meeshaas ka jiro waxaan xafiiska prime ministerka iyo guudiyada electionka ka codsanaya inaan kursigaas in la hakiyo inta cadaalad dhabbada saxa la marsiinayo ee looga laga ilaaliyo in maamulkaas ay u ku jawfalaan oo sida ayagu rabaan ay mariyaan aad baan idinka codsanayaa intaas waxaan kaloo reer salka u soo jeedinayaa warsaa nama qabatee maxaa tala ah nama qabatasaan waxaan talo ku soo jeedinaya inaan ka tashanno kasii midnaashaha maamulka galmudug haddii shacbiga reer galmudug ay ku raacaan madaxdooda go-aankaas waa inaan ka tashanaa ayahayaga maxaa yeele galmudug wax noo yaalla ma laha markaas macnaheedu waxa weeye waxaanu xumaynaya madaxweynaha maahan waa reer galmudug oo dhan saasaan u arkaanu reer galmudug marka reer galmudug way qaban karaan madaxweyne qorqor wayna dhihi karaan ka daa dadka cadaalad darrada hadday dhihi waayaan macnihiis waabay raalli bay ka yihiin inaan ku sameeyo caynkaas marka waa inaan ka tashanaa aayaheenna oo ka fikirnaa magaciisaga nolosheeda annaga xukunna meeshaan tegaynan annaga xukunna ciddaan wax ku darsanayn annaga xukunna cidana laguma khasbi karto waxaan wax ku darsanaynaa meeshaan cadaalad ka helayno haddaan cadaalad ku weyn waxba ku darsan mayno xaqiiqo waa inaan wax ku darsanayn intaa marka idhaahdo waxaan leeyahay waa jeclaa shacbiga soomaaliyeed waa jeclaa ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynaya wax wanaag badan waxaan u rajaynaya madax u qalanta ilaahay inuu u dhiibo madax hogaamisa oo mataqaanaa meel saxa ku hogaamiso horumar iyo nabad iyo cadaalad ku hogaamiso ilaahay inuu taladaas inuu u dhiibaabushe waxaan la'nahay waa kaas waxaan la'nahay waa kaas gobol kastoo joogo cadaaladii baan la'nahay madax caqli qabta oo miyir qabta oo rabta inay wanaag dalkan ku dhiiso siduu berrinta wanaag u gaaro baan rajaynaya ilaahay inuu keeno waa dadka hadda noxoka waa dada carruurtooda ka fakareen oo kuwa soo socda ka fakareen sida nafsadooda un ka fakarayeen nafsadooda keliya ka fakarayeen wabilahi tawfiiq ummadda soomaalida waxaa umalaynaya inaa u sheegay dhabbadii ay wax ku qabsan lahaayeen haddaa rabtaa inay ku qabsataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagana waxaan leeyahay igu garabsiiya cadaalad darradaas inaan iska celinno aad baa umahadsantiin
kaas wuxuu aa taliyihii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir casan cilmi naqarshe oo markaas shir jaaad qabtay faahfaahin ka bixinayay kursigiisii oo u tartami lahaa markaa maamulka mudug ay ka dhigeen qoonto dumana isla wararka duurashooyinka kusii soconaynahay xildhibaan hore cabdiraxmaan xaaji aadan iibi oo markaasi ka mid ahaa xildhibaanada tobnaad ee baarlamaanka soomaaliya waqti wada dhammaaday iminkan u sharaxnaa mid ka mid a kuraasta ama kursigu ku fadhiyay deegaan doorashooyinka magaalada baydhabo ayaa gebi ahaanba laga saaray liiska islamarkaan aan lagu soo darin madaxweyne maamul galmudug ayaana markaasi sifeen ku bilaabay dadkii ama baarlamaankii tobnaad mas-uuliyiintii hore ugu jiray oo markaasi dad in muddaaba ku fadhiyay kuraasay ahaayeen waxaana markaa iibi hadda la sheegayaa in kursigiisi uu waayey islamarkaana musharax kale markaa loo qoondeeyey in uu ku soo baxona lasii ogyahay waxaana dhinac kale uu hambalyo usii diray ninka qaadanaya kursiga uu sannado badan ku matalayay reerkiisa waxa uun yidhi mar hadday doorashadu tahay mid dadban waa mid qof loo xiray hadna yidhaahdo adiga iyo maxliiskaaga imaada waa markaasi eegashada sida uu hadalku dhigay cabdiraxmaan xaaji aadan eebi rofeysarka ayaana markaas dalson ugu warramay doorashooyinka iyo kursigiisii oo markaa gebi ahaanba tartanka uu iskaga haray islamarkaana shaqsi kale loo xiray wariyihii cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayuuna qadka telefoonka ugu warramay
xildhibaan adiga tartamayaasha ayaad qayb ka ahayd maxaa iska kaa bedelay
qofkii loo xiro ubaa mataqaanaa qaadanaya sooma wax lagu tartamaayo oo furan oo mataqaanaa xildhibaanada ay ku tartamayaan maaha marka qofkii markaas loo garto oo la yidhaahdo adiga ayaa mataqaanaa iyo manxiiskaada la imo ubaa la siinaya
waa garta marka adiga si cad ayaa lagugu sheegay soomahan inaadan tartami karin oo kursigaas qof loo xidhay maya maya maya maya maya maya saacad ma lagu sheegaayo laakiin dibabadii u tahay la soo saaray liiska dhaqameedyada ee qofka oo tartamaya isqoranayo hadaadaada oday dhaqameedkaada meesha ku jirin ilganayd kugu jirin macnaheedu waxaa waaye marka maba tartami kara soomaa
aad iyo aad waa gartay laakiin xildhibaana dad badan ayaa aaminsanaa shantii sano lasoo dhaafay nin si weyn ugu dhow madaxweyne farmaajo oo weliba waraysigaaga ugu dambeeyey baraha bulshada aad u qabsaday oo haddana waxaa la aaminsanaa inaad mar kale soo noqon karto marka xaggee culayska kaaga yimid
abuusan kuwa xirneen maanta wax farmaajo iyo iyo ku xiran iyo madaxweyne gareen iyo waxaan ahayn calafka rabbi waaye ilaahay agtiisa kasoo dhamaatay mar haddii ilaahay agtiisa kasoo dhamaatayna sabab inaan u sameeya marka waa idhaahdo hebel baa tiidiya hebel baa oggolaada nin muuqda marka hadda wax dood ah ma qabtid waad qanacsan tahay
haba yaraatay haba yaraatay haba yaraatay iyo qofka ku guulaysaan ku qanacsanahay
aad baan kaaga mahad celinaya xildhibaane
faysal faysal halkan soo fadhiiso marxaba igahoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuun ka weyn friid wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qorux friid waa saabuun caamka ah dunida friid marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed friid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance Hmm, yaan gurigeenna laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloy kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesaleris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarrifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal wholesalaris
shirkadda sagal wholesaleris waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeena ujeedada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesaleris agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesaleris waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesaleris meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine and glow fir imalasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balance iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesaleris waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarrafyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
shirkadda fatax general trading camben waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimadana raadin qamar maangowga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaqo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaad carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maangow qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaad gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maangow qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaad cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado
iisho
maamiyo macaan badana uma cabitaanadan arkay waa cabitaan budo ah oo aad khasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo mwah, sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiyey cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shid iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da' gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shid iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shid iska dheh waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal shid iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kuugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro adarka sarfiiraha ama wac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim shaambo shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal liitar ah baa yes laakiin sideed ku ogaatay emeron shaambo waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shaambo jajabiyo agoolmaafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shaambo waa hal liitar waana mid kale ee ku keentay shirkadda sagal shaambada emerald waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarifyaraha ama waa nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
gabihii dhexe ee barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadii hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaare qoorqohor ayaa maanta soo xiray shir looga hadlayay abaaraha ayaa baaq ku aadan wax ka qabashada abaaraha u diray eedaha caalamiga iyo ganacsatada kasoo jeeda maamulka galmudug isagoona markaa sheegay in muhiim ay tahay dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen markaasi gurmud loo fido waxaana sidoo kale dhinacyada kale ee soomaalida ah dhankooda ay kusoo jeedaan maamulka galmudug ganacsadooda ugu baaqay in gurmud deg deg ah loo fido dadka soomaaliyeed ay abaaruhu ay ku saameynayaan deegaano badan oo ka tirsan soomaaliya waa kan madaxweyne axmed cabdi kaari qoorqoor oo ka hadlayay arrimahaas
dhammaan wasiirada iyo howadaanada iyo hayadaha caalamiga ah waxaan uga mahad celinaynaa dadaaladii muddadii lasoo dhaafay laga geystay howlaha gurmudka abaaraha iyo sidii looga howlgalay waxaad la socotaan inay galmudug ku dhifatay oo ku hasatay abaar baahsan oo aan meelna dhaafin deegaanadu waa sii kala daran yihiin balse abaartu waa simanta abaartaasi waxay aafaysay dad iyo duuyo intaba oo si buuxda u saamaysay guud ahaan galmudug waxaa hadda sahankii ama tirakoobkii ugu dambeeyey oo la sameeyey ay ahayd ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo qof inay abaartu saamaysay xoolihii ay sidaasoo kale biyo la-aan iyo baad la-aan ku dhacday halkaa runtii waxaa ka dhalatay dhibaato weyn oo dadku ay ku soo ururayaan xeryaha barakacyaasha samaysmay iyo magaalooyinka waaweyn waxay abaartu si gaara usugu sii dhacday meelihii tuulooyinka ahaa oo dhammaanba soo xirmay oo waxbarashadii iskuulaadkii soo xirmeen oo ilaa iyo tiradana soo gaartay ilaa conton ischool ay soo xirmeen oo laga soo barakacay iyadoo markii horeba ay yaraayeen iskuullada quudinta hela ee ka maarmi kara inay la guurguuraan ama ay abaarta iyo barakaca ay raacraacaan oo ay gelmud ku yaraayeen oo runtii aan hay-adaha qaarkood si gaara arrintaas ugu uga dalbanayno inay sida deegaanada kale ama meelo kale oo badan hoola ka qabtaan aynan hawl la mida gelmudug ka hayn runtii xoolaha sidoo kale ka hore u sheegnay biyo la-aanta iyo cunto la-aanta markay saamaysay wixii baaba-ay waa dhammaadeen wixii kalena dadkii tabarba u waayeen ay ku hayaan ama ay kusii xanaanaystaan sidoo kale waxaa maarkii ka dilaacay sida warbixinada haddaba wasiirkuna ku warbixiyey aan hore u haynay cudurraa ka dilaacay sida jareecada oo kale sida nafaqa darada oo kale ayaa yimid dhibaatadaasi dhinac walba ayay ugu dhacday dadka iyo duuyadoodii reer galmudug guud ahaan waxaan ognahay hadda sahamada ugu dambeeyo la sameeyey meelaha ugu liita soomaaliya abaarta inay ka mid tahay galmudug ama ay galmudug kow ka tahay sidaas darteed waxaan rabnaa inaan halkaan ka dirno baaq runtii aad iyo aad aan qeeldhaan ah meesha dhaatood ay marayso marka hore dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer galmudug waxaan ugu baaqaynaa meel ay joogaanba inay isgacan qabtaan isgargaaraan gaar ahaan dadka ganacsatada ahi inay soo gurmadaan oo gacan buuxda geystaan sidoo kale hay-adaha caalamiga ah dhammaan waxaan ugu baaqaynaa dadaaladii ay sameeyeen intii ay sameeyeen inay dadaal ka ballaaran bixiyaan oo gurmad deg dega lala soo gaaro dhibaatadaas laga soo gaaro oo loo soo gurmado runtii waa ballaaran yahay dhibka laakiin de dadkaa horeeya hadda biyo la-aanta cunto la-aanta waa waxay noqotay heerkii ugu sarreeyay maraysa xoolihii wixii ka dambeeyaa iyagiibaa sida dadkii kore waxay u baahan yihiin in calaf iyo loo helo lagu lagu quudiyo iyaga naftigoodii waxaan leenahay runtii waxbaa la dhaqaajiyey laakiin waxaasi tiro aad basantig aad u yar weeye marka la fiiriyo baaxadda iyo dhibaatada ay leedahay abaarta marka waxaan aad iyo aad ugu xoojinaynaa hay-adaha caalamiga ah in ay abaartaas guud ahaan soomaaliya ku hafshatay gaar ahaan galmudug dadka meelaha ugu saamaynta badan tahay ay kow ka tahay inay gurmud la soo gaaraan inay si gaar ah xel la isaga saaro
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho keyrta mideysa qodobo kale aynoo socda oo horraa barnaamijka aad kusoo maqasheen aad heeshay marka
wada noolaanshaha bilaa walwalka ah waa nooca uga fudud ee jiritaanka aadanaha
noloshu way ka iftiin badan tahay sida aynu u malayno wayna ka fiican tahay sida aynu nahay markaa aan ilaalinno nabadda
qof kasta oo bini'aadam ahi waxa uu u baahan yahay nabad shakhsi ahaan maskax ahaan iyo jir ahaanba
nabaddu waa wax kasta oo nafta dejisa kana bixisa cabsida iyo khalkhalka soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
arintahaas halkaas ayaan kaga gudbina barnaamijkan kusii soconaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble wuxuu markaas kulan la qaatay hay-adaha maanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxayna markaas dhinacyadu ay kada hadleen xoojinta sidii markaasi laskaga kaashan lahaa amniga caasimada muqdisho oo dhawaa markaa la filayo in loo qabto doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo ti madaxweynaha idaar maxamed xuseen roble ayaa shir la yeeshay taliyaasha hay-adaha ammaanka dalka iyo ciidamada amisom kaas oo diiradda lagu sareeyay adkeynta amniga guud ahaan ee dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho kulanka ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka waxaana ra-isul wasaaraha halkaas uu faray hay-adaha amniga ee soomaaliya inay xoogga saaraan dhirdirgelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab ee guud ahaanba gobolada dalka iyo si gaar ah in loo adkeeyo amniga caasimadda ee magaalada muqdisho sidoo kale shirka waxaa lagu faaqiday sidii loo adkeyn lahaa ammaanka doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo ti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo markaasi haddii shan iyo tobanka bisha maac ee aan ku guul jirno maanta ku ay tahay lagu soo gabagooyay doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay ka dhigan tahay in la gudageli doono doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dhinaca kalena saraakiisha ciidanka xooga dalka ee soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalada xuduur ee gobolka bakool waxaana intaa ay ku dareen khasaaraha in ay gaarsiiyeen xubnihii weerarka ee soo qaaday taliyaha ururka ah boqoltobaataniishanaad ee guutada sagaalaad ee ciidanka xooga dalka maxamed sankuus iyo taliyaha sahanka ee guutadaas aadan gaabow ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in kooxdii weerarka soo qaaday ay iska caabiyeen sidoo kalena ay ka hor istaagayeen in magaalada ah ay weerar ay ka geystaan waa sida ay hadalka u dhigeen dhinacyadu saraakiisha ciidanka xooga dalka saraakiisha u hashay ciidanka xooga ayaa intaa ku daray in ay dileen xubnin ka tirsan ama xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay dhaawacyo ay gaarsiiyeen saraakiishu faahfaahin kama aysan bixin dhankooda oo markaasi soo gaaray ama dhanka khasaaraha soo gaaray ciidamada xoogga iyo in kale balse waxa ay sheegeen oo keliya in weerarkaas ay ka hor tageen ayna ka ilaalin doonaan ama ay ka itaaloonaadeen dagaalamayaashii weerarka soo qaaday al-shabaab magaalada xudur ee gobolka bakool maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ah magaalo in muddahaba al-shabaab ay goodoon ugu jirta waxaana dadka deegaanka ay tiro dhowr jeer ay markaasi dhaaqiyo isdabajoog ay u direen maamulada koonfur galbeed iyo dowladda federaalk ee soomaaliya si go-doonka degmadasi loogu qaado oo al-shabaab ay geliyeen dhinaca kalena saaxiibaal guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka gaadiidka duulista hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo wasiir duraan axmed faarax ayaa maanta si wasiirah u dhagax dhigay markaasi dhismaha waxay si wajira u dhagax dhigeen ba-aanraadee wasiirka gaadiidka duulista iyo sidoo kaleta guddoomiyaha gobolka banaadir goob loogu talagalay in laga dhigto in la dhigto gaadiidka oo laga dhisayo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho dhinacyadu ayaana markaas waxaa ku weyninayay kulankooda ama goobjoogha mas-uuliyiin kale oo garoonka aadan cadde ka tirsan waxayna markaas halkaa horbaahintii kula hadleen dhinacyadu ay sheegeen in barxadda baakinada eerboortka kaas oo loogu talagalay in xal loogu helayo axmadda ballaaran ee ka jirta gudaha garoonka diyaaradaha ee caddi muqdisho waa kan guddoomiye cumar finish iyo wasiir duraan oo ka hadlaya dhagaxdhigga maanta
waxaan maanta dhagax dhignay baakin ama barxad gaadiideed loogu talagalay gaadiidka eraboorka isticmaala in la dhigo si uu qayb uga noqdo adeegyada kala duwan ee eraboorka muqdisho uu u fidiyo bulshada baakinkan halkan ayaa loo gartay meesha ugu habboon inay noqoto sababtoo ah waxaa jiray cidhiiri weyn oo xagga baakinka ah in muddo ahba eraboorka si taas looga baxo ayaa mas-uuliyiinta dowladda oo dhan waxay ku garwaaqsadeen inay lagama maarmaan tahay baatoon ballaaran oo ku filan adeegga eraboorka elham halkan oo ah meel aad iyo aad eraboorka ugu dhow ka soo hor jeeda waasacna u ah oo ku habboon ayaa la isula gartay mas-uuliyiinta halkan jooga ayaa nasiib u yeeshay maanta inay baakinkan ay dhagax dhigaan baakinkan waa baakin qayb ka noqon doona serviska eraboorka dowladda hoose ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay gacanku-haynta iyo dhismaha baakinka hase yeeshee waxaa shaqadan ay ka dhaxaysaa oo ka wada shaqayn doona mas-uuliyiinta kale gedisan eraboorka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee muqdisho kambaniyada lookalka ah iyo kuwa dalka jooga ee ajaanibta ah ee halkan u haysta ruqsadda ayaan la kaashan doonnaa waxaynaan annaga uga maarmin inay qayb ka qaataan dhismaha baakinka maantii marka waa dhagax dhigii muddo aan dheerayn kadibna waxaan rajaynaynaa xarig jarkii inaannu isugu nimaado iyadoo weliba mas-uuliyiinta hadda joogta kuwa ka sarreeya aan rajaynaya inay nagala soo qayb galaan ujeeddadu marka waa intaas shaqadu waa bilaabmaysaa maanta wixii ka dambeeya dhismihii ayaa noo bilaabmaya si hagaagsan ayaan rajaynayaa oo deg deg ah kusoo dhammaado fayskii koowaad ama wejiga koowaad ee baaking wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
maanta waad ogtoontiin bilihii lasoo dhaafay eraboorkan iyo mushkilada iyo siaan ugu dadaalaynay sidii loo heli lahaa baarkin waa laga yaa dhowr maalmood ka hor inaan meeshaan meel xaqxaqa on lahayn temborary ah laga dhiga laakiinse hadda waxaan maanta maadaama maamulkii gobolka iyo magaalada muqdisho iyo dhammaan dadka ay khusuusay oo dhan aan isula joogno maasha allah waxaan dhagax dhignay baarkinkii ahaa permanentiga oo eraboorku yeelan lahaa kumeelgaar iyo waxbaan aan ahayn permanentiga ahaa oo eraboorku uu yeelan lahaa haddii ilaha yidhahda rabno dhismihiisunu maantay sidaas loo dhagax dhigay inuu u bilowdo aan rajaynayna inuu culayska iyo dhibkii hayay gegida diyaaradaha dhexdeeda inaysan dib dambe isugu soo noqon doonin waa laga yaaba dadku hadda waxay ku noqdeen boorin bay ku noqdeen sidii baarkinga looga hadlayo dhowrkii biloodoo lasoo dhaafay marka tan waxaa weeye waa siaad isula ujeedaan maamulkii gobolka magaalada muqdisho dhammaan hay-adihii kala duwanaayo oo qusaysay oo wada socda marka inay haddii ilaha yidhaahdo inay noqon lahayd inay noqoto markii ugu dambaysay oo eraboorka uu yeesho baarkin ama meel space baabuurta la dhigto oo bilicdiisa iyo ka mateli karta erboor caalamiga wuxuu leeyahay marka guddoomiya aad baad u mahadsan tahay insha allahu tacaala waxaan erboorkooda ogsoon tahay waxa weye magaalada muqdishood guddoomiyaha ka tahay wejigiisa iyo bilicdiisa ugu muhiimsanayd weye marka dadku meeshay imaanayaan oo arkaayeen weye marka waxaa loo baahan yahay haddii laa yidhahdo inaan bilicdaas iyo wanaaggaas looga baahan yahay inuu erboorku yeesho inaan si wada jira inaan uga wada shaqayno baarkinkuna qayb weyn ayuu ka yahay
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeerka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldarro
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali bisaline iyo hay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta save the children
marka aad u baahan tahay degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan
qabii gabagabada barnaamijka ah wareegga wararka afar labaatanka sac raadiha dalkan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal madaxweynaha maamulka galmud waa koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis aftagareen ayaa maanta kulan la qaatay wafdi ay hogaaminayso ku-xigeenka ereyga gargaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobey marwo anita kiki kehoyo oo maanta booqoto ku tagtay magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kulanka madaxweynaha ee wafdiga waxaa ka qaybgalay oo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaana loogu hadlayay arrimo ay ka mid yihiin abaaraha doorashooyinka iyo amniga agaasimaha madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa markaas warbaahinta ugu warbixiyay dhinacyadu waxa ay isla meeldhigeen
bismillaahi raxmaan iraxiim maanta ay taariikhdu ku beegan tahay kowda maarso laba kun labaatan iyo laba ayaa waxaa magaalada baydhabo booqasho ku yimid wafdi ay hogaaminayso ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay mrs niki iyo wafdigeedii waxay kulan la qaateen oo muddo socday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada kulankaas oo arrimo badan looga wada hadlay ay ka mid tahay arrimaha abaaraha oo saameeyey koonfur galbeed arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga waxaa lagu fogaaday arrimaha abaaraha iyo siday gacan ugu geysan lahaayeen qaramada midoobey iyo hay-adaha iyo deeqbixiyaasha khaasatan waxaa xoog la saaray arrinta cakiran ee ka taagan dinsoor iyo barakac xooggan ee ka socda ee magaalooyinka kale ee koonfur galbeed ayadoo dad badan ay ka soo barakacaan saa ogsoonnahay magaalooyinkaas oo isugu darsaday abaara iyo amni xumo iyo biyo la-aan waxay ballan qaadeen in ay gacan xoogle ka geystaan oo si emergency ay uga jawaabaan arrimahaas midda kale waxaa laga hadlay arrimaha doorashooyinka ayagoo ku bogaaday wafdiga doorka madaxweynaha uu ka dheelay guud ahaan doorashooyinka socda ee soomaaliya iyo gaar ahaan horumarka laga sameeyey doorashooyinka socda koonfur galbeed ayadoo la xaqiijiyey ilaa haddeer in kuraas ka badan konton kursi la doortay oona lagu qabtay labada goobood sida lagu ballamay september seventeen agreement ay ahayd midda kale waxaa laga hadlay amniga iyo sida culayska ugu jira amniga khaasatan xilliyadan ay doorashada ay socdaan iyo wixii laga qaban lahaa shirkaas guul ayuu ku dhammaaday waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda in wax badan laga qaban doono arrimahaas khaasatan arrimaha abaaraha iyo jiran oo ka socota dinsoor si wax loo qaban lahaa aada umahadsantiin asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudahaan ah caawa barnaamijka wareega halkaas uu ku egyahay saaxiibayaal axmed cali maxamed axmed jaaji iyo khamiis merigi anigoo cabdinaasir oo idinla socodsiinayay barnaamijka halkiisa intaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo